markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o n toddobaadkan ku eegeyno muranka ka taagan maamulka hirshabelle waxaana la socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
waxaa muran uu ka taagan yahay sidii uu madaxweynaha hirshabelle ku tegi lahaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo waxgaradka deegaankaasi ku sugan ay diideen in gobolkaasi uu tago madaxweyne cali guudlaawe waxaana ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn qaabka awood qaybsiga iyo doorashadii ka dhacda magaalada jowhar maamulka hirshabelle waxa uu kulmiyaa labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana tan iyo markii la dhisay maamulkaasi uu madaxweynuhu ka imaan jiray gobolka hiiraan balse maamulkan u dambeeya ayaa waxa uu madaxweynuhu ka yimid gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamanka ayaa kasoo jeeda gobolka hiiraan ku dhowaad laba toddobaad ayaa kasoo wareegatay kadib markii ay rabshado ka dhaceen magaalada beledweyne lagu diidanaa booqashadii la filaya in halkaasi uu ka tago madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe sidoo kale waxaa diiday ciidamo uu horkacaya jenaraal abuukar xaaji warsame xuud haddaba jenaraalka ayaa v o edu weydiisay sababtuu uu hor istaagay imaatinka madaxweynaha hirshabelle ee beledweyne sababtaan u diidanahay madaxweynaha hirshabelle inuu beledweyne yimaado waxaa kamid a uma aqoonsanin madaxweyne isagoo madaxweynenimo sita anagoon u aqoonsanayna nooma imaan karo sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa madaxweyne sharci ku dhisan maaha waa madaxweyne asaga iscaleemo saaray asaga iyo dadkii watayba oo federaalka ahaa marka sharciyaddii doorashada oo dhan ayaa la dhinac maray mar haddii sharciga la dhinac maray annagana aanna la ka soo qayb gelin oo mac waxay iska samaysteenoo macambila meesha la keenay annagu waa diidnay in cali guudlaawe oo ku dhawaaqo inuu madaxweyne yahay waxaan diidanahay nidaamka hirshabelle ka socda oo dhan nidaam waafaqsan sharciyadda maaha nidaam dimuqraatiyada waafaqsanna maaha
magaalada beledweyne waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf dabageed iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cabdixakiim luqmaan oo labaduba kasoo jeeda gobolka xildhibaan cabdiqaadir carabow ibraahim oo ka mid a xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda hirshabelle ayaa sheegay inaanay jirin diidmo weyn oo dhanka madaxweynaha hirshabelle ah islamarkaana ay hadda socoto qorshe uu ku tegayo magaalada beledweyne
markaan waxaad ka taabto hirshabelle waxaa wada dhistay labada gobol shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan si wada ogolay u wada dhisteen siyaasiyiintoodii iyo duwoobkii dhaqanka ayaa fadhiistay meel waxay soo saareen xildhibaano xildhibaanadii waxay doorteen guddoon guddoonkii wuxuu sameeyey guddi doorasho waxaa lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen marka dhismaha hirshabelle waxaan u arkaa inuu loo maro waddo saxa ee qurux badan si wadar ogola oo laisu waafaqsan yaani oo u dhacay markaan u galo waxyaabaha hirarka u ka taagan iiraan waxa waaye waxaan is leeyahay inaysa waxweyn ahayn iiraan waxaa ku sugan madaxweyne ku-xigeenkii hirshabelle iyo gudoomiyii baarlamaanka oo sidaa maanta arkaya hadda kasoo laabtay iyo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad oo ah madaxdii maanta hirshabelle loo doortay ayaa weli ku sugan meesha waxyaabaha erarkaa u jirana dee waa waxyaaba tabasha waa jiri karaan dhammaan waxaan qabnaa in la dhameeyo wixii tabashaa oo halkaa ka jira jenaraal xuud oo ka jawaabaya haddii diidmadiisu ay tahay mid maamul ama mid shaqsi maadaama ay gobolka joogaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka hirshabelle sida madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamanka ayaa waxa uu yiri
guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka beeshay u dhasheen ha u dhashaano waa imaan karaan beeshooda laakiin wax qaabilaada oo ku saabsan in madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii hirshabelle uu yahay ama guddoomiyihii baarlamaanka uu yahay oo aan u ogolnahay ma jirto qaladkan afar sano ka hor waana laga galay haddiina laga galay waxaan ku dhaafnay xuquuqdii aan ku lahayn lama taaban jirin lamana taaban laakiin hadda waxaa dhacday xaggii aan lahayn annaga ee ahaa madaxweynaha ina la daba mariyey dadkii kalena waxoodii oo dhan ay u dhisan yihiin madaxweynaha cid gaar ahaa lahayd sida heshiiska uu ahaa ama heshiiska federaalisimka dhaqankiisa uu ahaa war annaga maxaa naga soo uray wax yagii maxaa loo diiday dunidana loogu dhaqayaa sidan wax anfacaya ma aha cidna ka yeeli mayno marka dhismaha maamulka hirshabelle waxa uu markii horeba dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu ka mid ahaa kuwii ugu adkaa ee dhismaa muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wasiirkii hore ee waxbarashada xildhibaan cabdulaahi goodax bare ayaan weydiiyey siduu u arko arrinta hirshabelle aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qayb yani heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaada annagoona caasimada ahaanayna kaas laftirkiisa inqilaab ahaa markii la sameynaya aan goobjoogan ahaa wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay laba marayna soo martay maahane waa hal term oo lagu bahdilay oo balaayo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato shabeellada dhexe mas-uulkuna uu ka yimaado maadaama labada gobol kala wenyihiin mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo guddoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan heshiiskaasaas ah heshiiskaas hadday xitaa dhacdo muxuu ahaa anigu shaksiyan xitaa kaama aaminsanayn inuu sax yahay laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay waxaa fiicneed marka laga baxaayana in sidii markii hore oo kale inta la wada fadhiisto iyadoo raalli iskaga yahay laga baxo oo wax kale markaa lagu heshiiyey xildhibaan cabdiqaadir carabow ayaa diiday in wax dana ah laga lahaa dhismaha hirshabelle oo maamul boob markaasi uu socday waa fikirkiisa gaarka aniga sida aan u arko waxay tahay hirshabelle in aanan si gaara amba cid gaara aysan dhisan ee wada dhisteen dadka dega labada gobol gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe dad gaara oo kuraas inay ku xoogaan rabaan ama siyaasad gaara ka damacsan waa maqlaya beryaan siyaasiyiin waxaas ku hadaaqaayo laakiin aniga ma ma arko mana arko hirshabelle historygeeda waa waa yaallaa hadda lama bilaabin sida loo soo dhisay waa maamulka keliya oo si xasiloon oo nabdoon oo raali laga wadayaa loo dhisay oo duubabkii iyo siyaasiyiintii iyo kulli laisugu tegay cid walbana ee saamigee kuleed ka qaadatay uma arka marka aniga kuraas boob iyo dan gaara meel lainoo dhisay hadda waxaa lagu tuhmaya waa dowladda federaalka saa u fahmi warkaas aniga waxaan aaminsanaa dowladda federaalka inaysan wax faragelina amba wax mataqaana dhibaata inaan ku helin dhismaha maamulkaasi bal ayagu mataqaanaa soo dhaweynaysa siday wax u socdeen inta badan dhismaha maamulada dalka intooda badan waxa ay kusoo beegmeen xilli waqtigu uu yaryahay oo kala guurna lagu jiray taasoo meesha ka saaraysay in la adkeeyo aasaaska dhismaha maamulada qaar sida uu qabo madaxweynihii hore ee hirshabelle cali cabdulaahi cusable hirshabelle mashaakilkeedu salka u ah waxa waaye maxaa la yidhaahdaa dib u heshiisiin la-aan dib u heshiisiinta ayaa dadka ama isdiidaya ama gocashada kala qaba yacni wuxuu ah u baahan runtii in la isu keeno oo ay isfahmaan oo ay si dhaba u wada hadlaan then markaa kadib haddana dee maamulkiina uu noqdo mid maamul si sax ah loo qaybiyo oo aysan cidna u arag in lagu dulminayo marka arrimahaasaa runtii waxuu ahaa mashaakilka ka jira uu yahay mar walba huna waxay kusoo aadaysay xilligeediiyo waktigeeda iyadoo kala guur lagu jiro oo aananba waktigii janis loo hayn in si si dhab ah looga shaqeeyo xildhibaan goodax wasiirkii hore ee waxbarashada waxa uu qabaa in cadaalad darro lagu sameeyey reer hiiraan gaar ahaanna xilligii maamulka hirshabelle lasoo dhisaayay aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qayb yani heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaada annagoona caasimada ahaanayna kaas laftirkiisa inqilaab ahaa markii la sameynaya aan goobjoogan ahaa wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay laba marayna soo martay maahane waa hal term oo lagu bahdilay oo balaayo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato shabeellada dhexe mas-uulkuna uu ka yimaado maadaama labada gobol kala wenyihiin mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo gudoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan heshiiskaasaas ah heshiiskaas hadday xitaa dhacdo muxuu ahaa anigu shaksiyan xitaa kaama aaminsanayn inuu sax yahay laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay waxaa fiicneed marka laga baxaayana in sidii markii hore oo kale inta la wada fadhiisto iyadoo raalli layskaga yahay laga baxo madaxweynihii hore ee hirshabelle cali cabdulaahi cusable ayaase hadalka xildhibaan goodax ku tilmaamay mid aan sax ahayn isagana aanan wax dhibaato ah ama bahdilaad ah uusan kala kulmin intuu xilka hayay fasilaada wasiir goodax runtii waa mid qaldan waaye wasiir goodax isaga aabbow ah deegaankaas inuu wuxuu ahaa jahwareer galo sababta oo ah hirshabelle markii bilowgeedii hore la dhisay isagaa ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka isaga ayuuna xasan sheekh ka dalbay inuu hirshabelle dhiso weliba isagoo dhahaya reeraha meeshaa degaa yacni wuxuu ahaa mid ka mida anaa kasoo jeeda culays hadduu ka yimaado anagaa wixii culaysa wuxuu ahaa u taagan oo qabanayo saxaye bal waxaad samaysaa bal bal bal afyaashay sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee qalinkii idinkaa haye wasiir goodax waa dayacay mas-uuliyadda mucaaradu ka noqday fawdada isagaa bilaabay hirshabeello aan la samaynba allaga diidaan diidannahay in wuxuu ahaa dadka aan kasoo jeedo oo iyagu dega wuxuu ahaa gobollo aada u fara badan oo jubbaland xuquuqdii ay ku lahaayeen uu isaga duudsiiyey oo xuquuqdii ay ku lahaayeen koonfur galbeed uu isaga dayacay intaaba isagaa ahaa wasiirka arrimaha gudaha inuu haddana shabeellaha dhexe jowhar oo ay isla beeshan oo ay si fiican u degan tahay inuu yidhaahdo ayadana waxba lagu darsan maayo horta taa ayaan diidnay annaga sidaasaana ku tagnay reer hiiraanna mucaaridnimadoodu waxa waaye miduu haddana isaga saldhig u ahaa sababta oo ah wuxuu ahaa iyagoo ogol labada gobol isku darkooda gogosha in la dhigo beledweyne ayuu wuxuu ahaa dadkii ka shaqeeyay in jowhar la geeyo caasimada buubulo burta la geeyo si ay reer shabeellaha dhexena madaxweynaha u qaataan marka qaska runtii aniga waxaan dhihi karaa hirshabeelle ninkii dhalay ayuuba isaga ahaaba anigu bahdilid ma jirin jowharna yacni intii dadkii aan mas-uuliyiinta iyo xilalka iyo aruudley ayaa muxuu ahaa meesha fadhiya hiiraan iyo shabeellaha dhexena isku si ayaan u maamulayay arrintan ismarawaaga ee kasoo cusboonaatay maamulka hirshabelle ayaa ah caqabad kale oo soo wajahaysa hanaankii doorashada iyo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee deegaanadan uga mid noqonaya baarlamaanka federaalk soomaaliya sidoo kale dowlada federaalk oo dad badan ay u arkaan in arrintani ay qeyb ka ahayd ismarawaaga ayaa looga fadhiyaa in xalkana ay ku yaboohaan ama ay qeyb ku yeeshaan
aad bay umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasiina la socodsiinaysay dhegeystayaal waxaynaga xasuusinayna waraysiyada ah mas-uuliyiinta aad ku dhegaysateen barnaamijka iyagoo oo dhammaystiran aad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda